Guddoomiyaha xaafadda hanti wadaag ee magaalada Jowhar, Cusmaan Gaab ayaa si adag digniin ugu diray shacabka xaafadda gaar ahaan ganacsatada ku hawlan iibinta hilibka, wuxuuna si gaar ah farta ugu fiiqay ganacsatada iibista xoolaha loogu talagalay dadka deggan tuulooyinka ee la yiraahdo Udhixyada isla markaana u iib keena magaalada, ayuu sheegay in ay tahay fal aad u xun, ciddii lagu arkana maamulka xaafadda ka qaadi doona tallaabo sharci ah.
waxaan rabaa xoolahaasu waxaa soo sadaqaystay dad muslimiina oo ugu talagalay walaalahood kaloo muslimiina inay kula ciidaan duxiyadaas oy ku- farxadda kula qaataan Een, laakiin waxaa dhaca badanaa dad kale oo manaxayaala in xoolihii ay macnaha ka faa'iidaystaan markii la qala kadib oo la gowraco inay soo- si kale u isticmaalaan oo ka baxsan sharciga islaamka si ka baxsan inay u isticmaalaan oo nafkii marka la gowraco kadib asagoo sidiisii ah loo soo geliyo magaalada een, maqaarkiisii uuskiisii wixii oo dhan wato la soo geliyo iyadoo la qaldaayo eh, walaalihii muslimiinta ahaa ee waxaan soo sadaqaystay Eh, nafkii in la sawiro asoo qalan kadibna si kale loo hoos loo isticmaalayo soomaalidu waa qalqallooc badan tahay waa silsilad aad iyo aad ay u dhib badan tahay waxaan rabnaa marka nadaaf eh, waxaa horta kow waxaa ka imaanaya dembi oo walaalkii muslimka ah waxaa soo sadaqaystay ma ku- ma ma jeclayn in waxaa sidaas ay wax u noqdaan waxuu jeclaa nooc waxaana uu soo dhiibtay in ay gaaraan gacantii loogu talagalay ee ay ku dhacdo loo isticmaalo sidii loogu talagalay ma ahayn in beese laga sameeyo ganacsi laga sameeyo oo nafkii aan ognahay in lagu soo iibinayo ama wax toban doolar ama toban iyo shan doolar ah ee mootooyin in lagu soo raro ama gaariyaal ama baawuro kale magaalada la soo geliyo ee magaaladuna isu bedelayso waxyaabo aan wanaagsanayn uus iyo qashin iyo xo- eh, wixii oo rafaadsan sababtoo hilibku maalinkaas ilbaha waa ka badan yahay dadku waa ka badan yahay waxaa dhacda marka in la khasaariyo wixii xoolihii lagu ciyaaro hilibkii lagu ciyaaro dadkii u baahnaa ee loogu talagalayna aunan gaarin oo dhex lagula farsameeyo wixii waxaan ka digaynaa marka dadka ka ganacsada hilbaha noocaasa ama xoolaha noocaasa ee u bareera inay sharciga islaamka ku tuntaan waxaan u digaynaa anagu waxaan mas-uul ka nahay xaafadii hantoodaag magaalada jawar ee magaala madaxda hirshabeelle ma ogolaan doono in xoolo lasoo qaatay ee maqaarkoodii iyo uuskoodii wata lasoo geliyay magaalada ma yeeli doono ama hebel ha iga gata soo dheh ama hebel aan kasoo farsamaysa soo dheh a- koontarool walbana ciidan aan dhigaynaa nagaana taagan waxaa dhici doonta mootadii lagu soo qaado ama gaarigii lagu soo qaado ama baaburkii lagu soo qaado inuu mari doono cinqaab Een, eh, ilaa iyo heer maxkamadeeda la heri doono kadibna la cinqaabi doono mo- calaa nafkii lagu soo helo noocaas asoo saas u diyaarsan ha ku soo talagalo eh, lacag ganaaxa iyo xarig wi- eh, oo oo zaa'ida ha ku soo talagalo Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ayaa mas'uuliyiinta u qaaftay arrimaha diinta Hirshabelle ugu baaqay inay goobjoog ka ahaadaan goobaha lagu bixinayo hilibka udhiyada.
waxaan kaloo rabnaa barnaamijka inay nagala shaqayso barnaamijka inay nagala shaqayso wasaaradda arrimaha een, islaamka wasaaradda arrimaha islaamka ayada inay goobjoog meesha ka ahaato wasaaradda caafimaadka sidoo kale waa fiicnaan laheeday annagu waxaan ka socnaa wasaaraddii arrimaha gudaha maadaama aan nahay ee, degmadii aan ka tirsannahay iyo gobolkii waxaan rabnaa marka wasaaradaha ay qusayso arrimaha ee, islaamka inay ka warhayaan maadaama wixii ay yihiin ee, shay lagu bixinayo jid islaam oo lagu bixinayo xoola lasoo sadaqaystay annaguna waxaa xil naga saaran yahay fayadhowrkii magaalada jowhar xaafadda hantoodaag gaar ahaan ayaan u xil saaranahay Hadalka guddoomiyaha xaafadda hanti wadaag ee magaalada Jowhar ayaa ku soo aadaya xilli maalinta beri ah oo Jimco ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee Ciidul Adxa.